wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed cabdulaahi cumar ayaa faahfaahin ka bixiyey kulan uu sheegay inay magaalada adis ababa kula qaateen mas-uuliyiin ka socday dowladda britain halkaas oo ay dood ka yeesheen go-aankii dowladda britain ka soo baxay waxaa kaloonu wadahadal la gallay dowladda ingiriiska dhowaan magaalada adis ababa waxaanu ka wada hadalnay dareenadii ay ka hadleen waxaanu markaa muuqatay runtii in wax dareen oo weyn oo xasilooni dari keeni kara oo dalkan ka jira inaani jirin arrintaa markaanu isla meel dhignay waa ta keentay in ingiriisku uu bedelo taladii markii hore u bixiyey oo imminka talada ku qoran websayteka wasaaradda khaarijiga ee ingiriisku way ka duwan tahay tii maalintii hore uu ku qoray waxaan rajaynaynaa in talada gebigeeduba ay isbadasho si halkeedii hore ku noqotona muddo gaaban oo isbuucyo ah gudahood markaa taasi waxaan leeyahay meel wanaagsan bay maraysaa si fiican baanu ingiriisku arrintaa uga soo jawaabay kalsooni buuxdaanaanu ku qabnaa runtii amniga dalka mowqifkaygii hore aanu weli taagannahay hase ahaatee isla maanta ayaa go'aankaas la mid ah ay dowladda maraykanku soo saartay taas oo ay muwaadiniinteeda uga digayso khatar amni oo ka jirta somalilan wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdulaahi cumar ayaa isa isagu sheegay arrintan kale imika aad ka hadashay ismaaciilow dowladda maraykanku arrin mandaqadda oo dhan runtii ka wada jirta arrin imminka dareen cusub annaga nagu beeraysa maaha tii dalka ingiriiskana taasaasay ku dhammaatay waxaa kaloona dadka doonaya saxaafadda inaanu sheego somalilan waxaa ku nool dad fara badan oo ajnabi ah oo reer galbeed u badan oo u n ta u shaqeeya oo ururada kale samafalka ee caalamiga u shaqeeya qaraar bay qaateen inaan ninna ka bixin oo u n tu dee waynagay ogeyn in ay soo saartay statement ay ku muujinaysa in ay doonayso inay shaqadeedii halkan ka waddo oo ayna ka bixin muwaadiniinta kale halkan nala joogay ee ingiriis iyo cid walba inay weli dalka ay ku sugan yihiin marka arrintaas waxaan filaya arrin imminka warwar badan inay dadka ku haysa loo baahan yahay maaha madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa xilligan u ambabaxaya dalka ingiriiska isagoo sheegay inuu kulan la qaadan doono wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska william heeg waxa aan socdaalkan ayo wafdigaan madaxa u ambabaxaynaa dalka ingiriiska halkaas oo aanu kula kulmi doono wasiirka arrimaha dibadda william heeg dowladda ingiriiska waa dowlad cilaaqaad aada u dheeray naga dhexeeyeen iyo taariikh wanaagsan iyo waqabsi wax wadaqabsi dhinacyo badan leh marka dhowaan waa tii bugbugdi meesha soo galay insha allah bugbugdiga meesha waan ka saaraynaa iminkana waxaanu u tegaynaa inaanu muxuu ahay wadahadal la yeelanno mas-uuliinta aan sheegay ee qaranka madaxdiisa ka mid ah waxaanu rajaynaynaa inay si fiican noogu dhacdo ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa